baare u dhashay waddanka maraykanka ayaa qoray warbixin dheer oo uu kaga hadlayo dagaalka maraykanka uu kaga jiro soomaaliya iyo rajabeelka tobannaan sano kadib ka taagan in lasoo afjaro halganka jihaadiga ah ee ay hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ciwaan looga dhigay soo afjaridda howlgallada militari ee maraykanku ka wada soomaaliya islamarkaana uu qoray baare lagu magacaabo bolde williams ayaa lagu daabacay websayteka wa on the robkis waxaana warbixintu ay soo jeedinaysaa talooyin ku socda dowladda maraykanka waxay sheegaysaa warbixintu in in ka badan toban sano ka hor uu maraykanku si toosa ugu lug yeeshay dagaalka lagula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab kharashka ku baxaya dagaaladaasna uu aada u sii kordhayo iyadoo aanay jirin halisi amni oo hoos u dhacaya taas beddelkeedana ayba sii kordhayaan bowlde williams oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadda george washington ee dalka maraykanka ahna qofka qoray warbixintan ayaa ku talinaya in maraykanka ay la gudboon tahay inuusan hadaf ka dhigan in qaab militari looga guulaysto xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas beddelkeedana ay tahay in wadahadal lala galo al-shabaab haddaba si loo meelmariyo aragtida williams wuxuu sheegayaa inay la gudboon tahay maraykanka inuu ka shaqeeyo sidii uu u joojin lahaa dagaalka uu ka wada soomaaliya isagoo cagta saaraya waddada wadahadallada sidoo kalena cadaadis saaraya dowladda federaalka si ay u ogolaato in wadahadal lala galo al-shabaab marka loo eego aragtida baarahan ameerikaanka ah wuxuu ku talinayaa in maraykanka uu marka hore mideeyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kuwaasoo aada isugu dhacsan khilaafaad xoogganna uu ka dhexeeyo haddii uu maraykanka ku guulaysto arrinkan waa inuu u gudbaa qorshaha labaad oo ah sida uu qabo bolde williams in lagu cadaadiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay wadahadal la galaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobada ayuu qabaa bolde williams in maraykanku uu si toosa u taageerayay dagaalka ka socda soomaaliya isagoo garab siinaya ciidamada etoobiya iyo shisheeyaha amisom wuxuu sheegayaa in dagaalku noqday mid lagu dhigbixiyo isbahaysiga shisheeyaha tan iyo sanadkii labada kun lix iyo tobankana aanay jirin dagaal muuqda oo shisheeyuhu la galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada al-shabaab waxay leedahay dhaqaale ku filan oo ay ku fulin karto howlgallo isku dubadhacsan welina kama zuulin inay qorato ciidamo dheeraad ah awoodna waxay u leedahay inay dhex jexdo cadowgeeda isla xilligaasna waxaa aada looga shakinayaa awoodda dowladda soomaaliya ayuu leeyahay bolde williams oo qoray warbixinta marka loo eego maraykanka waxay warbixintu sheegaysaa in siyaasad la-aanta dowladda federaalka ay keenayso in maraykanku istaraatiijiyad aan fadhin uu ku wajaho dagaalka ka soconaya soomaaliya oo uu maamulka trump sii xoojiyey tan iyo markii uu aqalka cad yimid ciwaan jaanibi ah oo uu qoraaga warbixinta kaga hadlayo masaalixda maraykanka ee soomaaliya ayuu ku sheegayaa in danaha maraykanka uu ka leeyahay dagaalkan ay tahay mid xadidan taasoo ah dabcan marka laga hadlayo in amniga maraykanka uu ku xiran yahay kan soomaaliya sidaasoo ay tahay maamuladii isxigxigay ee maraykanka waxay taageero dhinaca siyaasadda iyo milatariguba siiyeen dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha si loo taagdaraysiiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo maraykanka aanu waxba la harin marka laga hadlayo dagaalka soomaaliya siday warbixintu xaqiijinayso haddana dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu qabsaday warbaahinta kuwaasoo marar badan ka hadlay khasaaraha nafeed ee gaaraya dadka shacabka ah ee ka dhasha duqaymaha uu maraykanku ka geysanayo dalkan soomaaliya iyo weerarada xasuuqa ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fudhiso gaar ahaan kuwa beegsanaya amerikaanka weerarkii ugu dambeeyey ee ay ku dhintaan dad amerikaan ah wuxuu dhacay januari labada kun iyo labaatanka kolkii xarakada al-shabaab ay weerartay saldhigga mandhabey ee ku yaala dalka kenya kaas oo marka loo eego qarashada maraykanka ay ku dhinteen saddex askari ayuu leeyahay qoraaga warbixintan bolde williams oo macallin ka ah jaamacadda george washington ee dalka maraykanka maalmo kadib weerarkii mandhabey warbixin ka soo baxday guddiga koongareeska ee qaabilsan arrimaha ciidamada waxaa lagu soo gudbiyey in taliyaha africom uu ku tilmaamay al-shabaab inay tahay shabakadda ugu ballaaran ee alqaacida hoos tagta si firfircoonna uga howlgasha caalamka halista ugu daranna ku haysa danaha maraykanka inkastoo uu maraykanku qirtay in weerarkii mandhabey lagu dilay saddex askari oo maraykan ah haddana xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xaqiijisay in weerarkaas ay ku dishay toddobiyo toban askari oo maraykan ah kadib dagaal xoogan oo qaatay in ka badan toban saacadood oo ay mujaahidiintu si geesinimo ku dheehan tahay ula galeen ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhigga dhufaysyada adag lagu xayndaabay ee mandhabey ee dalka kenya wuxuu maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ogaaday in ciidamada maraykanka ee degan saldhiggaas dhabarka loo saariyey khasaare lixaad leh lagana dilay in ka badan toddobiyo toban askari iyadoo sidoo kalena weerarkaas lagu dilay sagaal askari oo kenyaati ah ayaa lagu jiri war-saxaafadeed xilligaas ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar kale wuxuu qoraaga warbixintan cusub ee uu baahiyey websayteka won the rockis laguna magacaabo bolde williams uu ka hadlayaa marka aragtidiisa loo eego muhiimadda ay leedahay in maraykanka uu wadahadal la galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab bolde williams wuxuu dowladda maraykanka ku dhiirigelinayaa inay ka shaqayso sidii loo heshiisiin lahaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyadoo uu maraykanku fududaynayo wadahadalka sidoo kalena lacago ku taageeraya mashruucaas si siyaasiyiinta soomaalidu u ogolaadaan marka lagu guulaysto qodobkaas wuxuu bolde williams sheegayaa inay tahay in laga shaqeeyo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka soomaaliya iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab lala gaarayo heshiis nabadeed oo loo marayo wadahadallada xilligaasna ay tahay in dalka laga saaro ciidamada shisheeyaha inkastoo arrinkan aanu ahayn mid sahlan sida uu qabo qoraaga warbixinta haddana wuxuu soo jeedinayaa in la qaado tallaabo weliba oo suuragelin karta tusaale in la joojiyo weerarada diyaaradaha maraykanka ay ka geysanayaan soomaaliya sidoo kalena meesha laga saaro beegsiga hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta bolde williams waxay ku biiraysaa warbixino isxigxigay oo bilihii ugu dambeeyey ay soo saarayeen maraakiista diraasaadka iyo shakhsiyaad caan ah oo kasoo jeeda wadamada reer galbeedka kuwaasoo dhammaantooda isku raacay in maraykanka aanu awood u lahayn inuu ka takhaluso xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas beddelkeedana ay tahay in wadahadal lala galo mujaahidiinta lana joojiyo duqaymaha maraykanka ee soomaaliya warbixintii tan ka horeysay waxay ahayd daraasad uu soo saaray machad lagu magacaabo chatham house oo fadhigiisu yahay dalka ingiriiska taas oo caddaysay in dagaalka maraykanka ee soomaaliya uu yahay mid fashilmay xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay sii xoogaysatay sidaas darteed ay tahay in wadahadal lala galo xarakada al-shabaab oo ka jihaada wadamada bariga afrika